saadaq mukhtaar cabdule waa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dastuurka ee maamulka hirshabeelle ahna kusemaha wasiirka waxa uu sheegay in deegaanada hirshabeelle ay ka bilaabi doonaan olole wacyigelin ah oo ku salaysan sidii bulshada maamulkaasi loo bari lahaa dastuurka hirshabeelle qodobada ku jira wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka hirshabelle waxay wadaa qorshooyin badan oo lagu bilaabayo bilahan nagu soo foollo hadduu ilahay ka raali noqdo aan ku bilaabayno ololihii wacyigelinta dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle taasoo micnaheedu ay tahay in bulshada qeybaheeda kala duwan la baro dastuurka statekooda iyo qodobada uu ka kooban yahay iyo waxa dastuurkooda uu yahay in la baro ayaan ololahaas noocaasa wadnaa waana bilaabi doonaa hadduu ilahay ka raali noqdo hore waxaa loo waday dadkan usoo barteen dastuurka federaalka dib u eegistii cutubyadoodii qorshooyinkii wixii la baray tariinno badanaa la siiyey laakiin weli ma dhicin in dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle loo soo bandhigo qorshahaasi marka waxaan rajeynaya inuu noo hirgeli dooyo maalmaha soo socdo si dadka reer hirshabeelle ay statekooda dastuurkiisa ay u bartaan
dhinaca kale wasiir saadaq ayaa sheegay in ololahan uu noqon doono midkii ugu horeeyay ee dadweynaha hirshabeelle loo soo bandhigo isagoo bulshada ka codsaday inay u diyaargaroobaan siday uga qayb qaadan lahaayeen dib u eegista ku socota dastuurka maamulka hirshabeelle waana markii ugu horeysay oo ma dhicin hadda ka hor in dastuurka dowlad gobolka hirshabeelle shacabka loo soo bandhigo si marka asiga laftirkiisu uu u noqdo heshiis bulsho oo uu u gaaro wax dadku ay dhammaantood u dhan yihiin hadda dastuurka sidaa la socotaba xildhibaan ergadii ansixisay dib ogistiisa baarlamaanka ka shaqeynayo laakiin si dadkuna ay qeyb uga noqdaan waa keenayna hadduu ilah yiraahdo waxaan rabaa marka inaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer hirshabeelle laftirkooda ay isu diyaariyaan ololaha wacyigelinta iyo barashada dastuurkooda iyo waxa dastuurkooda uu yahay inaa maalmaha soo fool aan maxaan dhihi jir bulshada aan bari doono haduu ilaa yihahdo qof walbana dastuurku waa arrin masiiri ah qof walbana nolosheedu taabanaya marka waxaan rajeyneynaa in qof walbo dhallinyarada aqoon-yahanada iyo dadka ganacsatada ahba heer hirshabeelle ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kaleentood ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan usoo jeediyo in dastuurkaani dastuurka ha ahaado kan federaalka oo soomaaliyeedu guud ama ha ahaado kan isteedyadaba qof walba ay ay waajib ku tahay in ay barato dastuurkeeda ay barato dastuurka sidaan hore u sheegnaba waxaa beys u ah diinta islaamka maadaama diinta islaamka ay beys u hirgelinayo wixii qur-aanka kariimka oo qoraayo ee lagu hirgelinayo ku qoran tahay dastuurka wixii kasoo horjeedana aan lagu qori karin mamnuuc ay ka tahay qof walba waxaa waajib ku ah inay dastuurka barato waxaa problemska jiro iyo dhibaatooyinka ka taagan hadda soomaaliya waxaa ugu weyn in dadka aysan fahamsanayn dastuurka haddii ay dadku fahmi lahaayeen dastuurka marka qodobada ugu muhiimsan su-aasha hadaad ii weydiiso ahaa qodobada ugu muhiimsan dastuurka ku jiro ilaa iyo afartan iyo shan qodob saddexda cutuba ugu horeysada muhiim u ah bulshadu muhiim u taha bulshadu marka waxaa muhiima inay ilaa iyo shantaas iyo shantaas iyo afartankaas qodob ay korre ka xifdiyaan si kastaba ahaatee wasaaradda arrimaha dastuurka maamulka hirshabeelle ayaa dhowaan bilaabi doonto olole wacyigelin ah oo bulshada lagu barayo qodobada ku jira dastuurka islamarkaana fursad loo siin doono inay ka qayb qaataan dib u eegista ku socota dastuurka hirshabeelle